Cali Guudlaab xuseen madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa isagoo ka hadlayay waxqabadkiisii boqolka maalin ee ugu horeysay maamulkiisa waxa uu sheegay in si weyn uu isugu howlay dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada maamulkan waxa uu madaxweynuhu sheegay in gogol nabadeed uu u fidiyey beelo ku dagaalamaya deegaanada gobolka Hirshabelaha dhexe kuwaasoo uu tilmaamay in ay heshiis ka gaareen waxyaabihii sababay colaada waxyaalaha aan muhiimadda koowaad aan siinayno hore aan u sheegna inaan siinayno waxaa ka mid ahay dib u heshiisiinta bilow fiican ayaan joognaa waxaad ogtihiin beelo walaalaan ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadale in dib u heshiisiin halkan looga furay muddo dheerna oo colkaasi dhibaatadaasu ay dhex tiilay heshiisna ay kale looga halkaan ay ku saxiixeen si nabadgelyaana ay hadda ku wada nool yihiin insha allah wixii dhimanna waa dhammaystiri doona haddii la raalli ka noqdo waxaa kaloo noo suuraga noo suuro galay ciidana beelo walaalaha ku dagaalama gobolka hiiraan gaar ahaan degmada matabaan iyo eeriyadeeda dad iyo gaadiid ay kala haysteen inaan dhex galnay dadkii deegaankana aan la hadalnay ay suuro gashay in gaadiidkii iyo dadkii iyagoo nabada aan ka dayno ay guryahoodii tagaan iyagoo nabadana taasuna way dhacday allahan uga mahad celinaynaa wixii dhammanna iyadana waa dhammaystiraynaa dib u heshiisiintaas horaan u wadayna haddii la raalli ka noqdo dhinaca kale madaxweyne cali guudlaawe ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu xalinayo khilaaf kasoo dhexgalay beelaha dega deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxa uuna carabka ku adkeeyey in maamulkiisa uu xooga saari doono dib u heshiisiinta bulshada labada gobol ummadda hirshabeelle inay nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo diris wanaag ay ku wada noolaadaan meel kastee culays ka jiro iyo meel kastee colaado ka jirtana waa tegaynaa gogol nabadeedaanu dhigaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo dadkuna nabaday ku wada noolaa doonaan iyo diris wanaag horumarkuna wuxuu ka dambeeyaa ummaddu inay is-ogoshahay dhinac isula jeedo diris wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada nool yihiin la isxaq dhowraayo qof waliba qofta kale waxay u tahay oo walaaltinimadee diris wanaagga iyadoo uqirayso kuna ixtiraamayso in la wada nool yahaa ummadda dan u ah horumarkuna ku imaanayaa waana rajaynayaa guud ahaan ummadda hirshabeelle inay isogolaa doonto nabadgelyada iyo wanaagga iyo horumarkana laga wada shaqay doono si aan u gaarno hadafyo badan iyo guulo badanoon anagu aan rajaynayno inaan mustaqbalka dhan gaarno goolashaasoo ah in hirshabeelle is-ogol nabada horumar gaarto guud ahaan hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada iyo guud ahaan horumarka dhan in la gaaro wax nacam la dhihi karo walle wax badanaa noo qabsooma la dhihi kano in la gaaraan rabnaa haddii la raalli ka noqdo waqtiyada soo socdo waxaa lagu gaari karana waxay tahay dadku inay is-ogol yihiin waxaan rajaynaynaa in ay bulshaduna qeybtooda ka qaadato annagana mas-uuliyaddana saaran diyaaraan u nahay in cid kastee wax kala tabaysa aan gogol u dhigno wax kastay kala tabahayaanna aan kala xallinno tan iyo markii la doortay maamulkani hirshabeelle ee uu madaxweynuhu ka yahay cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa waxaa jiray kulamo looga arinsanayay xal u helidda colaada deegaanada labada gobol taasi oo hadda qayb ka mid ah uu maamulku ku guuleystay inuu soo afjaro